maamulka degmada baardheero oo meelfagaare ee kala hadalaya boqolaala dadweyne ah iyo weliba uuse sheegay in degmada kuma nuucanga mootooyinka lamalugaaleeda iyo hindhashareerka iyo hiridayingaa bilaanta awaamiirtun oo uuse maamulka degmada baardheere kasawaweeya sugidda amniga bulshada iyo ka hortagowka walkasta oo liidka ah nabadgelyada shacabka gudoomiyaha degmada baardheere aadan gaadhaga cadde yaa sheegay in walaagii haddi ku dambooya degmada laku mamnuuciyo hirashada hindhashareerka iyo mootooyinka lamalugaaleeda usoona intaasay ka dari mootooyinka lamalugaaleeda inyoonqowdanga muddo dum iyo shan maalamood ee waxaa baardheer laga mamnuucay mootada labada lugoodle haddaad ku shaqaysanaysa taariikhda maantay ka bilaabanaysaa shan iyo toban beri baan siinay shan iyo toban beri waxaa la yidhaahda waa indhashareerka ama waxa afka lagu xidhanaya waxaan la dagaalami doonnaa dukaanka lagu gadaya lama arki karo indhashareer mana ka shaqayn doona baardheer gudoomiye ku-xigeenka gobolka geda alqaadi iyo weliba uu soo xusay in awaamir tunge iyo qasab yeeka ee taa in la dhaqangeliya waana lagu hogaansamo usohnaanka baaqiya bilaanti iyo mootooleeda inyo qaadanga awaamirta la siiyaa
amarka aan bixinayna waxay tahay annaga qofka aan ku aragna muddada markay dhammaato askarinkaana ma wadanahay annaga ma rabno intifaaceeda waa guweyn annaga dab baan ku ridayna ayaa dhanba wax ilaahay abuurto inaan wadanno ama aan ku nacfino ama qofkaana uu sii haysta ma jiri doonto ku saabsan iyo nabadooda aad iyo aad bay waxay u tahay guul awaamiirtii muhimka ahaydna waxaa idiin sheegay gudoomiyaha degmada iyo taliyaha ururka ayaa idiin sheegay muhiimaddu waxay tahayna camaradun oo habehenga maamulka iyo weliba yoga sheegana inay qayb ku eetaa sugidda amniga ee deegaanka